halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa u dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen talaado ah oo bisha nofembarna ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada caweysnimo waxa aad ku maqli doontaan inteeda badan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira idinkugu daadahayn doona maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
marka dhibka keeni karta waxaa waaye hadda oo hadday haweenka uur ee leedahay ee daawadaas ay isticmaashay mercuriga leh ama daawo kale waxaa jirta iyadana hydroquinon la dhaho aan ku sharxi doono hadday isticmaalaan ilmihii caloosha ayay ugu gudbaystaa isla markii uurkii marka cunuga waxay u keeni kartaa neurological effect in maskaxdii maaragta nervous systemkii uu ka dhaawacmo ilmihii yaraa ama keliyihii uu ka dhaawacmo
waa amiira khaliif caddaawe oo qayb ka ahayd cilmi baadhis ka hadlaysa khatarta kiimikada laysku caddeeyo cilmi baadhistaasi oo jaamacadda minnesota ee dalka maraykanku ay samaysay xubinta wicitaanka ee barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan
waa fannaanka cawaale aadan iyo heeskii tusmo oo aan idinkugu hayno barnaamijkan intaynu ku guda jirno waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo kiimikada laysku caddeeyo waxaad kaloo maqli doontaa oo aanan ka marnayn qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doonno dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira ragga ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku kala aragti duwan siday u arkaan dumarka jidhkooda caddeeya iyada oo tiro badan oo dumarka ahina ay ku adag yihiin adeegsiga kiimikadan ay sheegeen inay kaalin ka geysato quruxdooda haddaba warbixin ku saabsan dooda labta adhaadeed warbixin ku saabsan dooda labka iyo tadhadig ee ku aadan adeegsiga kiimikadan laysku caddeeyo ayaa waxaa dhadhaab ka soo diray waryaheenna aadan xasan tarax dumarka qaar waxay gaadheen inay wejigooda ku meyraan nooc kasta oo kemika ah waxa ugu weyn ay ku kalifayna waa qaabka ay u eegayaan gabadha midabka furan bulshada guud ahaan iyo khaasatan in ka mid a dhallinyarada gabadha midabka cad ee soomaaliyeed waxay isu haysataa inay ka qurux badan tahay midda kale arrintaasina ma ahan waxay iyadu keligeed iska dhaadhicisay tusaale ahaan gabadha la rabo in la tilmaamo quruxdeeda waxaa loogu yeeraa caddey taasoo looga jeedo qurux badane dhalinyaradu badanaa waxa ay jecel yihiin gabadh midab cad inay guursadaan waa arrin muuqata oo cad marba haddii ammaan looga dhigay gabadha caddaankeeda dhalinyaro badan waxay ku riyoodaan sidii ay u heli lahaayeen ugu yaraan gabadh midabkeeda furan yahay waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dhalinyaro waxaana ugu horeyn weydiiyey gabarh nooce ah ayaad guursan lahaydeen waxa ayna ku jawaabeen bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa liibaan rashiid haddii aan ka hadlo xagga guurka haweenka sanadahan dambe waxay u barteen gabdhaha inay iscadeeyaan ama kareemo ay marsadaan haddii aniga aan dareenkayga ka hadlo ama dooqayga waxaan jeclaan lahaa in aan guursado gabdhaha aan iscadeyn sababtoy tahay waxaa inta badan guurka laga eegaa soddonka cishoo hore iyo soddonka sanoo dambe marka haddii aad ku xisaabsantid soddonka cishoo hore oo gabarh cad oo quruxsan oo soo jiidasho lagu guursaday oo dawo isku cadaysay oo berritan markaa isqabataan qofkii qarashna aad u haynin ilan kareemkii wixii waxay u baahan yihiin lacag adiga hadhowgi biila lagaga baahan yahay marka isma dabooleyso baahida iyada rabitaankeeda iyo wixii kaloo reerka lagu dhaqi lahaa haddii ay dawadii iska dayaysana hadda caafimaad daraa iyadana imaanayso marka iyagoo dhinacyahaasoo dhan aan eegayno waxaa wanaagsan oo anigana aan door bidi lahaa gabar aan iscadayn oo kalarkeedii wadato aniga waxaan jeclahay gabar iscadaysa waayo dhimala waxaan waa loo gadi karaa magaalada yaalaan is available barnaamijka waxa laisku caddeeya toobshaali kareem wax walba way yaalaan lacagtoodana waa inaad bixiso maadaama adiga aad guursanayso taada kale gabadhaada mar walba waxaa la dhahayaa waa beauty waa ku farxi kartaa ragga qaar yani waxaa dhe- ah gabadheedu waa buut beauty waa dheheysaan oo lama gaari karo yani gabdhaha kale way ka sarreysaa soddon sano waa saasay ku ahanaysaa marka aniga waxaan dhihi lahaa ragga saaxiibayaasha hayla gursaan aniga waxaan jeclahay qofta iscadaysa magaaladan waa available wax walba u yaallaa anigu magacayga maslax alkaariya waxaan ka dhihi lahaa gabdhaha is addeeyo inaan jecelnahay sababtay tahay maxaayan gabdhaha siba maanta magaalada waxayna goorba dib marba madowdahay waa adduunka dhaqanka wuu isbedelaa marba waxbaa isbedelaa horumar la gaar jir naf noolba in la isku dayo kaa jir la bedelay waxyaala ay keenaysa inay waxba keenayso ma manayna marka waxaan kusoo dhaweyn lahaa gabdhahena siday doqon bisaa maanta madow gabdhaha has caddeeyaan wax marsan ha marsadaan marka arrintaas soo dhaweyna maasha allah anigoo ah xasan fani oo ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo xagga guur ahaanta haddaan ka hadlo iyo qarash qa- qarash ahaanta haddaan ka hadlo waxaa ka wanaagsan gabadha waxba ismarano waayo gabadhan wax ismarisay wixii ay la qabsatay waa u baahani jirkiyaa la qabsani wixii la qabsani hataa lacala haddaa guursatid oo mustaqbal aa ka yeelatid mar walba waa u baahani oo qarashay kaaga baahani oo mar walba inaad usoo gadda aad nafta ahaantaa ii naqani waayo korkeed u bedelmi waxaa kasoo bixi nabro nabro balaayo wax dhanaa kasoo bixi kasoo yaacay marka saas daraaddeeda habba waxaa fiican gabdhaha wax waan ismaran gabdhahaas wax oo s- sidii doonta adiga waad oo, kula noolaa kartaa qarashna kaama baxay waxaa qarash kaga baxeen sidii wax laismarinaya waxaasito dhan qarash oo kaaga baxay ma jirto hadda iyo jeer waxaan soo jeedin lahay inay la gursado gabdhaha waxna ismaranin isna quruxnin naturalkood sida ilaah ku abuuray oo ah in la gursado ayaan soo jeedin lahay waayo gabdhahan kaleeta ma fiicna oo simber waxa marsanaya kalarkood ayay bedeleen kalarka in la bedelin ilaahay subxaana watacaala ma ogolo raalana kama aha waxaana dhihi lahay inay iska dhaafaan ayaan fikrad ahaan usoo jeedin lahay jawaahir saaluun waxa uu ku yaalaa bartamaha suuqa weyn ee xerada ifo waxaan kula kulmay hablo waxaan weydiiyey sababaha ay dumarka u doorbidaan in midabkooda ay bedelaan magacayga waa faadumo haddii aan nahnay gabdho daawada zaa'id ayay nagu fiicantay jirkeena waana marsanaa waana la qabsanay casr cusub aa la joogaa hadda waqtigii hore oo la marsan jiray qasilka iyo huruudka lama joogo sanad cusub aa la joogaa marka daawada waa inaan marsanaa haddii aana marsanin waddada mama mari karno jidka baana waa lagu tegey mustaqbalkeena ay- waajib ay ku noqotay inaan marsano daawada zaa'id aan u marsano aan u isticmaalno lacag qarash badanna kama gadno qarash yar aa noogu fadhisaa zaa'id ayaan u marsanaa nimanka ayaan ugu qasbin daawada inaan marsano quruxdeena zaa'id ka dhigayso haddii gabar cad haday la socdo maanta anigana aamadoobahay gabadhaas cadaa lala hadlay anile wax ila hadlahay ma lahan nimankaan nagu qasbeenaan leenaa zaa'id ee weli anigoo saare cabdulaahi sheekh ah saare cabdulaahi cabdi ah waxaan ka sheekeynayaa naagaha oo is caddeeyeen dadka laakiin khalad bay u fahamsan yihiin marka ani aan fiiriyo laakiinse khalad ma aho waayo waxaa waaye derbi aan iscadeys aan lahayn iyo derbi la nuuriyey isku mid ma wada noqon karaan naagta bilicda markay leedahay ragga wuu soo jiidanayaa laakiinse hadday naagta bilic lahayn ma soo jiidan karto waayo caddaanta waa shay qaali ah oo fiican oo dumarkana u roon haddaysan iscadaynin waayo naagtas lama qaadan karaba waayo waxay noqonaysaa baalid qo- guri baaliday camal bayba noqonaysaaba guri baalidana faa'iida ma keenaayo marka waxaa u fiican naagta inay bilic isu yeesho isqurxiso ay nal is- eh, iska dhigto tan u labaad waxaa waaye daawada daawada ugu qaalisan ayaan marsanaa isticmaalnaa laakiinse waxaa waaye absolute ma oo fiicnaba naag aan iscadaynin naag ma naqas habeen iyo maalin waay habeen iyo maalinna way kala fiican yihiin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dhaqaalaha dee kolleyba haddaad isticmaasha qarashkaada kelilee waay haddii aad haysatid waa iscadeyn kartaa laakiinse waxaa waaya naagaha waxay jecel yihiin sidoodaba inay iscadaynin oy bilic lahaanin ay quruxsanaanin ayay jecel yihiin laakiinse aniga waxaan dhihi lahaa naagaha inay iscadeeyaan isqurxiyaan oo quruxda bilicda ah ku jirto inay ishagaajiyaan aan jecelaha aniga bismillaahi raxmaan raxiim ani magacayga saddexan waxaa la dhahaa sacdiye aadan tuure haddii aan ka hadlo gabdhaha iscadaynahayo gabdhaha waxa weeye inay iscadeeyaan dumarka isqurxiyaanna waa wax meesha ku jiro duruuftaas ay keentay raggii oo dhammaaday iyo nin la-aan duruuftaas ay keentay marka gabdhaha daawada hadday lacag awoodaan ha ismaryeeno hana iscadeeyeeno tu walbaba tan ka quruxsan baana la guursan oo iscadaystay waxaa hubaal aan la inkiri karin ah in dhallinyarada guud ahaan ay wada rabaan gabadh midab furan taasina waa midda raadka weyn ku reebtay nafsiyaddii gabadha soomaaliyeed doqon iyo habeen ayaa madow waa hadal hays noqday midka ugu weyn ee ay xujada ka dhigtaan sidii ay wejigooda ugu eegi lahaayeen wax kasta oo ay ku gaarayso quruxda la sheegayo maalinta ay bulshadu beddesho qaabka ay u eegayaan gabadha midabka cad iyo darajada aan jirin ay siinayaan maalintaasi iyana hablaha soomaaliyeed bedelayaan fikirka midabkooda ku bedelayaan sida ay qabaan gabdho badan aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da haatanna aan idinku nasino mid ka mida kaalmihii heese caawa aan ugu talagalnay inaad nagula caweysintaan waa ambiyo iyo fannaankii codka baxsanaa ee cabdulqaadir kiske
heestii ambiyo iyo fanaanka cabdiqaadir keske ayaan intaas ku dhaafno haddaan dib ugu noqonno warbixinadii ku saabsanaa barnaamijkeenna caawa ee dhallinyarada iyo kiimikada laysku caddeeyo aan haddana tagno magaalada boosaaso intii aan si baahsan loo baran adeegsiga kiimikada laysku caddeeyo waxaa dabcan jiri jiray habab kale oo dumarka soomaaliyeed ay isku qurxiyaan waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa sida dumarkii hore ee soomaaliyeed ay isku qurxin jireen iyagoo adeegsanaya waxyaabaha ay dabeecaddu dadka siisay waa tan warbixintii faadumo yaasiin oo ku bilaabanaysa mid ka mid a heesaha soomaalida
duniyaha bihildhalaatiyo idaqaanta lagu dhigay maaheedan duxuusha barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinta
dhaqanka soomaaliyeed marna kama aysan caaganayn inay korkooda mariyaan waxyaabaha laysku qurxiyo ama lagu dhaanshado waxaana ay isticmaali jireen waxyaabo ay dumarku gacmahooda ku diyaarsadaan oo ay kala soo baxaan dufanka xoolaha iyo noocyada dhirta sida huruudda cusburka shumburada cillaanka timirta malabka caleenta gobka iyo wixii la mid ah kuwaas oo ka marnaa maadooyinka kiimikada ah ee keeni kara caafimaad darrada kaltuun cali xaaji oo horay ugu soo barbaartay nolosha miyiga ayaa v o e da u sheegtay in dumarka miyiga ku nooli ay qurxinta jirkooda u isticmaalaan waxyaalaha dabiiciga ah sida dufanka xoolaha labeen wax la yidhaahdo oo caanaha riyaha intay soo listo ama idaha noqdeen ama riyaha noqdeen intay listo habeenkii meel dhigato in cadays la eg bay aroortii gacnaha saari jirtay labada afarood oo hore saasay calacalaa isu maran jirtay wejiga iyo adimada iyo gacmahay ugu filaan jireen wejigeedana had iyo jeer waxa uu ahaa dhaashigaa la yidhaahdo labeenta oo ay riyaha ka maasho habeenkii bay labeenteeda dhigan jirtay ku talageli jirtay kareemada malacaan ay hadda la sameeyay caanaha kuwaasaa laga metelay sidaas horta gabadha wejigeeda u dhaashan jirtay afarta afarood baa saa u saaraysa caanihii oo qaboobay oo xarfaday dushaa waxaa soo maraysa subag labeena labeentii baa soo raacaysa markay soo raacdo jirkeeda oo dhan ku filan intaa soo jeeda oo wejiga xilliga jiilaalka ah ee xooluhu ay caanaha yareeyaan ayaa dumarku si weyn waxa ay uga fikari jireen sidii ay u kaydsan lahaayeen dufan ay kaga badbaadaan in jirkooda uu basaaso way ka fikeri jirtay ha aad bay uga fikeri jirtay waxa weeye labeenta dee waa waxa jirkeedii soo saarayo ay ku dhalaalayso haddii gabadhu aysan labeen marsan maxaa dhici lahaa dee waxaa dhici lahaa jajab iyo muxuu ahay wejigii oo isbedel muxuu ahay dee gabadhiyo aan bilcdeed aad cidina uma diri jirin iyadaaba qarsan jirtayo wixeeda aad marsan jirto dhalaalkeedaas waxa weeye iska shaqayn jirta wax dhibaataa marka kaltuunay labeentaas iyo waxyaabaha gabdhu isku qurxiyaan miyay u geysan jireen maya uma geysan jirin jirkeeda bilicuu soo saaro maahin iyo qurux maahin gabadha madoob waxay noqon jirtay masciideed wax si u halow halow halow halow jirkeed u leeyahay gabadha caddina waa sii caddaan jirta dhalaal bay sii yaadin jirta munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada iyo wixii la mid ah ayaa dumarku xoogga saaraan in ay ismariyaan waxyaabaha dabiiciga ah ee soo saara ama dhalaaliya midabkooda faadimo nuur axmed ayaa inoo sharaxaysa waxyaabaha ay qurxinta u isticmaalaan haweenka ku dhaqan magaalooyinka xilliga hore gabdhaha waxaa la isku dari jiray cilaan huruud timir cusbur dhira badan oo laga helo wadanka dadkoo dhan waa ka socnaan jirta dhalaali jirta waxaa lagu wadi jiray hal asbuuc baa lagu wadi jiray todobada beri oo bannaankana uma bixi jirin dhirtaasaa lagu hurin jiray ma jirin diyaano gabadhaas inay aroos tahay oo lasoo qurxiyo lasoo dhalaaliyo way ka muuqan jirta may dhirtu dabiicigu waa dhir dhibaatile maahan waa dhir xoolihii iyo dhir lagu dhaqmo lana cuno lana isticmaalo marka qurxuska haweenku waa jiri jiray waa wax soo tiilla ah waana wax lagu soo dhaqmay oo badi xoolaha iyo dhirtaa laga helgabdhaha waxaan kula tali lahaa huruudda cillaanka cusburka shumburada inta malabka timirta dhirtaa isku dara ismariya meeshan xoolaha lameenta kala baxa ba ah oo gabdhaha soomaaliyeed lagu yaqaan dufan bay wejiga marsadaanin dhaashigaasuna dufan weeye waa wax duxleh kuwa waxay marsadaanin labeen burcad bay marsadaan qaybi bari bay marsataa waa dufanka xoolaha gabadhi aan marsan waxyaabaha aan isticmaalin muuqaalkeedu waa sidee dadku maxay ka aaminsan yihiin gabadha waa la dareemayaa jajab baa jira wejiga dhida kaaga dhacaysa haddayn gabadhu dhaashan dhalaal male wejigeedu midabkeedu waa bedelanya dhaashigaasay ku soo baxaysaa ku dhalaalaysaa midabkeedii dhalaalinaya la guursado iyo hadday gabartaa waa isticmaalaysaa hal abuurka soomaaliyeed oo in badan ku ammaana suugaantooda quruxda dumarka ayaa misena waxa ay dhaliilsan yihiin isticmaalka kareemada dumarku ay midabkooda ku bedelaan iyagoo suugaantooda ku cabira cabdulaahi cali ibraahim geelle oo ah abwaan da'yar ayaa gabaygan ku muujinaya dhibaatada kareemada ha sugaanteeda waxaan ku cabiray waxaa jira maanduuriya iyo midabduuriya marka midabduuriya hadda laga hadlay midabduuriyaha ayaa laga hadlayey waxaan ku cabiray tix yar baan ku cabiray oo mu aragtidayda waxaan idhi gabdhihii diyaarada marsaday doorsho midabkii iyo doqon iyo habeenbaa madow daawo lagu eediya dahrigooda oo gubanayay darajo moodeene ma duleeye eebbuhu haddaan qoonis dabargoyne deeqdiiyo abuurtiisiibay dib uga faaneenee waxa ay dadaal ugu jiraan damaca beeneede daryeelkii caruurtaa lumiya dowgii nololeedoo dabka uma shidayaan haddii biilka loo diro ee dukaan iyo carwaa lala galaa dalabka oo laaye dayn weeye quruxdoodu iyo doogsin galabeedoo dabaylaha cishqiga maamuliyo dookii dhaawacee ha yeeshee dalays baajirti iyo daawad oo kale oo dulmar iyo suleekhaa ka badan doogga soo baxaya waxaa looga digayaa ninkii damacsanaa guur in badan oo ka mid a haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay isticmaalaan kareemada jirka lagu qurxiyo iyo kuwa midabka bedela waxaase jira dumar weli ku adag in ay isticmaalaan waxyaabihii horay ay dumarku isugu qurxin jireen ee ay soomaalidu dhaqan ahaan u lahayd faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaay soo duuday halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii labaad fanaanada codka baxsan deeq axmed iyo aroos iyo aya fiican ubad iyo aya fiican
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manaysa magaalada washington waxaana degeysanaysaan heestii aroos iyo fanaanada deeqa axmed haatanna waxaanu soo gaarhnay xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijkeenna waa go-aankaaga oo aan maanta ay maanta marti noogu tahay amiira khaliif cadaawe oo qayb ka ahayd cilmi baadhis ay samaysay jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka taasi oo lagu eegayey waxyeelada kiimikada la ysku caddeeyo aniga ayaa barnaamijkaasi amiira la yeeshay waraysigaygii iyo barnaamijkiina sidan ayuu dhacay waayahay amiira soo dhowow su-aasha kuwaadeen ku weydiinaya waxay tahay bal inaad faahfaahin naga siisid cilmi baadhistii aad samayseen sanadkii la sameeyey iyo waxyaabihii aad ku ogaateen cilmi baadhistaas waa mahadsan tahay maxamed cilmi baaristan waxaan sameynay two thousand eleven sababtaan u sameynana waxay tahay waxaan ogaanay haween badan oo soomaali inay isticmaalayeen daawooyinka la isku cadeeyo marka waxaan sameynay haweenkii ayaan la kulanay haween iscadeyn jiray ama qaar iscadeeya hadda ayaan la kulanay markaas ayaan waxaan weydiinay su-aalo ah sababtay u isticmaalaan creamyada ay isticmaalaan iyo waxaa ku kalifay inay isticmaalaan iyo inta mar ay isticmaalaan maalintii ama ama ma aragtay wiigii isbuucii marka markii aan dhameynay wadahadalkaas ayaan waxaan tagnay meeshii krimyada laga soo gado waxaan soo iibinay random sample oo ah labaatan iyo toddoba cream marka labaatan iyo toban toddobadaas cream haweenka badankood kuway dheheen waayo waan isticmaalnaa markii markaan baarnay oo laabka aan ku baarnay waxaan ogaanay kow iyo toban xabo oo kamid ah oo krimyadaas kamid ah saabuunna ay ku jirtay in ay ku jireen maadada la dhaho mercury mercuryna waxaa waaye sun waaye oo maaragtay dadka dhaawac u keeni karto marka cadidana waxay ahayd intan aan ka helnay oo ku jiray afar parts per million ilaa iyo soddon iyo saddex kun parts per million marka cadidaaseedun haddii aan fiirini waa wax aad sun u ah aad aad qofka bini-aadanka jirkiisa sun galeysa ay tahay waddankaanetuna waxaa la ogol yahay markii creamyada lagu sameynayo mercury inay ku jirto hal parts per million wax ka yar marka tan aada ayay uga sarreysay waxyaabihii aan ka helnay waan gartay marka tirada ama inta qof ead la kulanteen aad aragteen imsehayd inta haween aan aragnay waxay ahaayeen toddoba haween marka toddoba haweenkaas waxaan u dooranay kow waxaan rabnay inaan ogaano in aan warbixin ka helno siday u isticmaalaan marka to toddoba number way nagu filneed marka toddoba haween ayaan la kulanay afar ay ay ilmo ma aragtay ay qabeen ilmo ay soo dhaleen iyo inta kalena ma aragtay saddexda kalena ay ku jireen xilligii ma aragtay dhalmada marka sababtaan u dooranana waxay tahay inaan ogaano haweenkaas inay isticmaali jireen ama haweenka soomaalida ay isticmaalaan xilliga ay ay uurka leeyihiin ama xilliga ay naaska nuujinayaan marka taasoo ay mercurygu dhibaato weyn u keeni karo haweenka xilligaas ku jiro marka toddobadii aad la kulanteenba horey usoo guursadeen horey usoo guursadeen ha waayey maxaad maxaad ogaateen marka hadday noqoto aan ku bilowno hooyada uurka leh waxaan ogaanay horta waxay dhaheen badankood waxay dhaheen daawada markasta waan isticmaalnaa horta ko waxay dhaheen dadkii soomaalidii kama helno inayna accept garayaan sababtoo ah qof madow lama rabo so taas waxay ahayd midda ugu weyn ay u isticmaalaan midda labaad waxay ahayd waxay dhaheen marka ay uurka leeyihiin ayay aada u isticmaalaan markii loo fiiriyo mararka kale taasna waxay sababtaas u keentay haweenka markay uur leeyihiin maqaarka jirkooda wuu isbedelaa hormonski ayaa ku badanaya marka madow yaryar ayuu jirkooda yeeshaa marka madowgaasna qofka markuu dhalo waa wax jirkiisa hadhowta uu ka reysanayo uu isbedelayo uu midabkiisa hore ku noqonayo marka haweenka ma aysan fahansana so marka sidaas aawadeed ma aysan rabin in madow lagu arko so taas ayay aada u isticmaalaan markay uurka leeyihiin marka ay dhalaanna ilmihii naaska nuujinayaanna ma joojiyaan aada ayay u isticmaalaan marka dhibka keeni karta waxaa waaye hadda oo haddii haweenka uur ay leedahay ee daawadaas ay isticmaashay mercuryga leh ama daawo kale waxaa jirta iyadana hydroquinon la dhaho aan ku sharxi doono hadday isticmaalaan ilmihii caloosha ayay ugu gudbaysaa isla markii uurkii marka cunuga waxay u keeni kartaa neurological effect in maskaxdii maaragtay nervous systemki uu ka dhaawacmo ilmihii yaraa ama kelyihii uu ka dhaawacmo sidoo kale marka ay nuujinayso caanaha naaska ayuu u dhaafi karaa mercuryga cunuga sidii ayuu exposure ku heli karaa Ah, marka habdhiskiisa dareen wadkaa wax noqon kara Aa, noqon kelyaha wax kara, noqon haa.
kara ha marka tan aan aada uga walwalsannahay waxaa waaye xagga ah, maskaxda nervous systemka maxaa yeele ilmaha marka ay yar yihiin maskaxdooda waa qafiif n- n- mercuryna ma aragta qof weyn ayuu dhaawici karaa n- so marka k- imagine ilmo yaryar siduu u dhaawacayo maskaxdooda marka taas ayaa ma aragta aad aan aan aan aada interest ugu ahayn in aan haweenkaasiisan oo ilmaha soo dhalay aan la kulano waan gartay kuwaan uurka lahayn amaba aan nuujinayn ee iyagu hore usoo guursaday carruurta leh maxay sheegeen inay u samaynayaan ama isu marinayaan ee, kiimikadan darteed marka kulligood ma aragtay isku wax ayay ka hadleen waxay dhaheen um, horta koo waxay dhaheen um, dadka society-ga soomaalida mana aqbalayaan mana ex- mana accept garaynayan sidaas aawadeed waa inaan isticmaalno um, daawooyinkan si ay ay dadka markayna arkaan ay u dhahin "Ah, qofkan wuu madow yahay teeda kale waxay ka hadleen aada uga hadleen kulligood toddobada qof ay ka hadleen in nimanka soomaaliyeed ay rabaan haween cad marka daad ma aragta waxay ahayd midda ugu ma aragta muhiimsanaay oo aad aan uga ogaano researchka in kulligood ba ay dhaheen taas ayaa aad noogu qasabta inaan isticmaalno teeda kale haweenka waxay ka hadleen markay aroos aadayaan iyo meel dadka ay isku imaanayaan taasna aad ayay u isticmaalaan xiliyadaas oo kale markay isku diyaarinayaan si hadhowti dadka kale ay u dhihin qofkaaneetu wuu madoowaada ama qofkaaneetu kalarkiisa wuu foolxumaaday marka een, pressure waxaa waaye ka imaanaysa dadkeena soomaalida oo qofkii ku qasbaya in uu iscadeeyo waan gartay haatan aan u tagno su-aasha mid ka mid a dhegeystayaasheenna bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa cumar siciid cumar oo jooga eh, dalka soomaaliya khaasatan magaalada boosaaso isla maraantaasna ka qalin jebiyey idaacadda muqdisho university baranjigeeda boosaaso Eh, walaashii amiir waxaan weyd- eh, waxaan yani u sheegaya comment ahaan u bixinaya marka hore kadibna su-aal baan ku xiisan doonaa Eh, anigu waxaan qabaa een, yacni pressure baa jira oo hablaha soomaaliyeed ay mar allaale ee markii la arkaba ay kala kulmaan eh, ragga soomaaliyeed maxaa yeelay gabadhan iscadaynaysa ee waxay isu cadaynaysaa waa nin soomaaliyeed ee midda la qabo iyo midda aan la guursanba labadu waxay isu cadaynayaan waa waa nin soomaaliyeed waaye marka anigu waxaan aaminsanahay ee, caqabadda halkaasi ka timi dhanka ee, mujtamaca khaasatan ee, ragga soomaaliyeed haddii ay yani ayagu ay isku dayaan inay bedelaan way bedeli karaan waxayna ku bedeli karaan waxa weeyaan in ay yidhaahdaan ee, gabadhan ay ka dhaadhiciyaan inuu ilaahay dhamaystiray quruxna ilaahay siiyey ee, waxa kale ay samaynayso inuu yahay wax nafsadeeda dhib ku keeni kara dhaqaale ahaan dhib u keeni kara ee, mujtamaca lagu dhex nool yahay ee, ciyaalkay korinaysa dhib ku keeni kara maxaa yeele waa wax kimikaal ah oo laisku dardaray oo kala duwan waaye marka bresherka marka wuxuu keeni karaa qofka markii uu yidhaahdo ninka soomaaliga ay guursanaya markuu yidhahdo anu gabar cad baan doonaya ama kan doonaya inuu yani xuraan iyo shukaansi uu galo uu gabar cad uu raadinayo gabdhihii marka waxay ku qasban yihiin inay iscadeeyaan oo ay yani midabkooda bedelaan caqabada kuwaad halkaasi ka timi marka eh, walaashii amiira waxaan weydiinayaa haddaa taas ka gudbo su-aal baan weydiinayaa ah yani gabadhii ka toobad keento oo kale oo iska daysa daawadaas uu ilaahay kasoo hadeeyo yani maxay dhibaato ku keeni kartaa yacni eh, eh, midabkeeda horese muu soo noqon karaa eh, haddaysan iska dayn karinna maxay ku bedelan kartaa oo yacni bedel u noqon karaa si ay yacni qofku dumarka inuu isqurxiyo looma diidana laakiin waxaa jira waxyaala harbal ah daawooyin acashaab ah baa jira yacni taa xal muu noqon kartaa gabadhu isbedel muu samayn kartaa yacni caafimaadkeedana muxuu ku keeni karaa haddii ay eh, iska dayso daawadaas waana mahadsantaa walaal macaan Ah, amiira waad waad maqlaysaa haddii gabadhu ay iska dayso eh, jidhkeedii eh, ma usoo noqonaya ama qaarkii rasmiga ma usoo noqonaya M- haddiise ay eh, doonayso inay maaragtay ka wareegto kiimikado ay u- u tagto waxyaabihii dabiiciga naturalka ahaa eh, maxay isticmaali kartaa oy- oy oy ismarin kartaa cumar waa mahadsan tahay su-aalahaada su-aalo muhiim ah waayo Um, gabadha way iska dayn kartaa qof qof kastoo isticmaalo daawooyinkan mar kasta ayay iska joojin karaan Um, maqaarkoodana sidooda hore wuu ugu soo noqonayaa laakiin waa inay samraan wakti ayay qaadan doontaa in maqaarkooda sidii hore uu ugu soo noqdo maxaa yeelay haweenka qaarkood sanooyin badan ayay isticmaalayeen daawooyinkan marka sanooyinkaas badanna maqaarkii maaragtay qeybtii soo saareysay midabka jirki ayaa daciifeysa marka in uu qeybtaaseetun haddana ay dib usoo saarto midabka ji jirki waxay qaadanaysaa wakti badan marka waktigaaseetun waxaa laga yaabaa qofkii maqaarkiisa inuu isbedelo nabro uu kasoo baxo marka qofka waa inuu samro uu ogaado in hadhowti uu maqaarkiisii ficnaan doono teeda kalena waxa ugu muhiimsan oo lagu daaweyn karo suntan qofka jirkiisa inaga baxdo waxaa waaye in uu joojiyo laba wax ayaa lagu daaweyn karaa mercury mercuryga marka midda ugu horeysa waa inuu qofka joojiyo uusan isticmaalin daawada ugu fiican taas waaye maxaa yeele mercury qofka jirkiisa marka ugu dambeysa wuu ka bixi doonaa jirkiisa wuu ka dhamaan doonaa waxay qaadan doontaa bilooyin laakiin qofka marka dambe jirkiisa sunta oo mercuryga way ka bixi doontaa waxaa kaloo jiro qofka haddii uu uu gaaro meel ma aragtay uu toxic uu jirkiisa sun aad ugu badato ee u noqoto wax la dhaho waxaa jiro kilation daawo la dhaho kilation ayaa jirto oo wadamadaanitan lagu sameeyo oo qofkii sunta jirkiisa looga soo saarayo laakiin badanaa daawadaaseytun dadka uma fiicno waan u sheegnaa uma fiicno maxaa yeele waxay dili kartaa unugyada jirka u fiicnaa qofka ay daawadaas dili kartaa intii aan uu qofka ka raadinayo caawinaad laakiin waa qof wax lagu badbaadin karo nafta qofka waaye laakiin hadda qofka hadduu fiican yahay uu uu sun yar uu jirkiisa ay ku jirto uusan jiranayn daawada ugu muhiimsan waxaa waaye inuu joojiyo jirkiisa way ka bixi doontaa su-aasha kale oo ah maxaa u bedeli karo horta daawo iscad daawooyinka iscadeyska dhan kulligood saddex chemical ayaa ku jirto midna waxaa la dhahaa hydroquinon waa very toxic sun waaye waxay keentaan taas cancer ayay keentaa qofka aakhiritaankiisa cancer ayaa ku dhici karo hydroquinon daawo daawooyin laga sameeya jirto kuwa kalena waxaa laga sameeyaa mercury qaybta saddexaadna waxaa la dhahaa topical steroid so daawooyinka la isku cadday saddexdaas chemical ayay ka kooban yihiin saddexda chemicalne labo waxaa waaye waa sun midda saddexaad topical steroid ee haweenka soomaalida aada u isticmaalaan dermatide iyo manfade la dhaho waa daawo dhakhtarka ayaa qoro waa prescription waxaa loogu talagalay labo isbuuc ama saddex isbuuc inuu isticmaalo qofka marka taas hadduu uu qofka aada u isticmaalo wuu ku jiran karaa marka qofkii janis ah in uu daawo iscadeys uu sii wado ma jiro maxaa yeele daawooyinka iscadeyska dhan waxay kasoo ka samaysan yihiinba saddex chemical uu qofka jirkiisa caafimaad daro u keenaa marka qofka jirkiisa wuxuu sameyn karaa caadi biyihiisuu ku dhaqan karaa waa run qof kasta qurux inuu isqurxiyo ugu rabaa laakiin qofka wuxuu sameyn karaa wax la dhaho sunblock dhibaatada badanaa soomaaliya ka jirta dadka u keeni karto in maqaarkooda uu uu aada u madoobaado horta madooga wax qurxan waayo waa inaan ku faraxno madooga laakiin qofka waxaa laga yaaba midabkiis inuu aada usii madoobaado maxaa yeele qoraxdii ayaa aada ugu dhaceysa marka wuxuu sameyn karaa sunblock wax la dhaho cream waxaa jira oo sunblock uu qofka marsanayo marka si aysan ma aragtay qoraxdii maqaarka ee islamarkii ugu dhicin marka taas ayaan ma aragtay aada ugu dhiirangelin lahaa inay haweenka ay sameeyaan intii ay daawooyinkan sunta leh ay isticmaali lahaayeen marka waa cream qoraxda ka celinaya shucaaci qoraxdu inuu ku dhaco maqaarkii ha marka waxaa ku qoran creamyada marka s p fifteen s p thirty kulligood fifteen wixii ka ka koreeyo way fiican yihiin marka cream nooc kasta waaye i think waxaan umaleynayo soomaaliya xataa in laga helo waxa kaliya uu creamka kuu sameynayo waxaa waa qoraxduu kaa celinaya waan gartay amira haddaan ku weydiiyo cumar arrintuu ka hadlay waxay ahayd in kuwa la qabo iyo kuwaan la qabin dumarka labaduba in ay isu qurxiyaan ragga tii shukaansi ku jirta amaba tii oday lahayd adiguna saad xusaysay hablihii ama dumarkii minnesota joogay xafladaha markay tegayaan ayay aada isu sii mariyaan marka sheekadu ma ragga keliya mise dumarkana cadaadisuu ka imanayaayoo culays way saarayaan dumarkii iyagu midabkooda una furnayn
horta kow inta gabar aan interview gareynay kulligood waxay dhaheen ah, dhibaatada waxa u keena waay ragga taas horta n- natiijada re- researchkeena taas aad ayay number one u ahayd in ha- ay ay haweenku u marsadaan ah, sababtoo ah nimankii ayaa rabaan n- haween cad marka taas taas heetan ayaa aada uga influence gareynaysa inay inay marsadaan Ah, nimanka keliyana ma aha social pressure-ka oo haweenka dhinacooda kale xataa ka imaanaya waxay ka hadleen gabdhaha in hadday wedding tara- tagaan aroos tagaan haweenka kale ee dhahayaan ah, midabkaadii maxaa ku dhacay marka su-aalo badan la weydiinayo marka because of ah, dadki inaysan accept gareynayn sidii colorkooda u ekaayeen ayaa kusii kaliftay inay ay ay sii marsadaan waan gartay waaya haddana su-aal kale oo ka timid eh, mid ka mid a dhegeystayaasheeda magacii saare cabdullaahi waay waxaan ku suganahay magaalada muqdisho waxaan rabaa martin barnaamijka inaan weydiiyo dawadan kiimikada laisku cadeeyo adna aada u isticmaalaan inkastoo hadda raggood ay kusoo biireen laftigooda aada ay u isticmaalaan dawadaas macnaha kiimikada waxyeeladeeda meeqo sano kadib ay qofka marsiba kusoo bixi kartaa lamarkii meel hore kaga soo baxdaa waxyeelada kan kale maxaa ka jira in laga sameeyo keliyaha iyo beerka ilmaha yaryarka ee saddex sano afar sano ka yar ee yaryar iyo caamadooda in laga sameeyo maxaa ka jira labadaas yaa rabaa in laigu jawaabo waa mahadsan waan gartay Ami- amiira su-aasha koowaad waxaan malaynayaa si fiican baad usoo sharaxday oo eh, inta sareen ku jiri karto iyo raadka fog ay ku yeelan karto Eh, laakiin bal su-aasha eh, dambe su-aasha labaad ee zahra ha Ah, s- sahra ah, waa mahadsan tahay su-aashaada And wax uma aragtay bini-aadanka jirkooda ah oo oo daawooyinkan laga sameeyo ma jirto taas ah, wax ka jira ma laha daawooyinkan chemicals caadiya laga sameeyaa dadka ma aragtay dhacaankoodana lagama sameeyo waan gartay Eh, aan eh, u gudubno su-aasha saddexaad oo inooga timid eh, mid ka mid a dhegeystayaashayada
magacayga waa sumir cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa soomaaliya muqdisho muqdisho dhibaatooyin badan baa horta ka qabsaday dumar iyo gabda rag waxaad arkaysaa nabaro aan macquul ahayn wejiyada kaga yaalaan bara madow shalay qofka wejigiisa caadiyu ahaa maanta markii daawooyin kimikaalka u isticmaalana wejigoodii nooc kaleetaad ku arkaysaa waxaa arkaysaa qoraxda aan u dulqaadan karin gabdho waxaa arkaysaa dhaha aniga dagaal ma geli karo because haddii aan galo qodobaa i qabanaayo gabdho waxaad arkaysaa cuntada ma karin karo shaqaalo lagu qasbaayo hadda xataa waxaan qasayaa qoys ku burburay gabadhii ay tiri haddaanan shaqaale ii qabanaynin ninkii aniga jiko ma gelaayo war aniga adaan ku qabaaye maxaa kalifaya shaqaalaha maya aniga dharna ma dhaqi karin oo oo ummada sababeeda way idhibaysaa een, jikana ma geli karin oo aniga baasada nuqdeeda ay soo gaaraysa marka dhibaatooyin aada u fara badan ay leeyihiin walaashay waxaan su-aalayaa intii een, ragga la jooga qurbaha boqolkiiba intii daawooyinka isticmaasha sida ay u aragtay iyo dhibaatooyinka ka soo gaaray waan su-aalayaa waan gartay samiir waxay weydiinaysaa haddii ay jiraan rag qurbaha ku noolo isticmaala eh, siday tilmaantay rag iyo dumar eh, jooga xamar oo fara badan ay aragtay ayaa jira oo iyagu isticmaala dawooyinkan amaba kiimikadan samiira waa mahadsan tahay ah, su-aalahaada horta annaka intii aan interview gareynay horta haween ayay ahaayeen ah, maxaa yeelay sideedaba ma aragtay haweenka ayaa ku badan ah, isticmaalka waa maqalnay in niman ay isticmaalaan laakiin tirakoobkuma aan sameyn inta nimanka isticmaal laakiin waxaan kuu sheegi karaa in ay nimanka ay ku yar tahay isticmaalaan dhinaca soomaalida wadamada kale hadda af- ah, wadamada kale oo africa hadda sida nigeria oo kale ah, aad ay ugu badan tahay nimanka xataa inay isticmaalaan laakiin soomaalida weli way ku yar tahay maxaa yeelay um, literatureka waxaan ka akriyo ee- oo oo already laga tirakoobay soomaaliya iyo inta hadda oo minnesota aan cilmi baarisbaad ku sameynay nimanka aad ay ugu yar tahay haweenka ayaa ah, ah, ku badan waayahay amiir haddaan dhinaca kale ku weydiiyo eh, miyay jiraan rag iyagu waxaan dhibsanaya oo xaasaskooda eh, la jecel inay joojiyaan bal aynu culayska saarno eh, qoyska nin raga oo doonaya in xaaskiisu ay waxna joojiso weli ma aragteen arrintaas oo kale horta n ilaa iyo two thousand elevenkii markaa arrintan bilaabnay inaan dadka wacdi gelino dad badan ayaan aan la kulmay ah, ee, rag badan ah, marka ragga qaarkood ah, maadaama ay caafimaadka ma aragtay ahaan ilmahooda iyo eh, caafimaadka haweenkooda aada u saameynayso waxay dhaheen waan kala hadlaynaa inay haweenka aan qabnay joogno ragna qaarkood waxay leeyihiin ah, mar kasta aan la kulmo waxay dhahaan ah, annaka dhibaato noo taalo ma ahan haweenkii ayaa rabaan inay iscadeeyaan marka n marka dhibka jirta waxaa waaye ay ogaadaan inay ogaadaan ay tahay ragga xataa haweenka markay isticmaalaan guriga ay ay daawada ay ku isticmaalaan daawada way qastaan markay qastaan finijeerka ayay geliyaan finijeerkaas cuntadii caruurta iyo n ninkii cune qof kasta guriga degan wuu cunayaa cuntadaas ama cabitaan ku jira wuu cabaaya marka mercury waxaa waaye n hal qof keliya kuma ekaanayo markuu marsado mercury viberka mercury ama ama hawada mercury qof kasta exposed uu ku ku noqonayo qof kasta oo guriga degan way saameyneysaa marka mercury ay station home gurigu joogaya ay joogaysaa chemicalka marka qof kasto qofkii ku imaada xataa suntaas way saameyneysaa wax marka keliya oo haweenkii ku saabsan keliya ma ahan qof kasta ama ilmihii n ninkii qabay gabadhii marsanaysa qof kasta wuu saameynaysaa exposurekaasna wuu helayaa waxaa kaloo rabaa inaan ku noqdo n samira waxay tiri oo ahay n gabdhaha haday galaan kitchenka n n maaragtay n wejigooda aad ayay maaragtay uga sheegtaan waa runta waxa lo- n calaamadaha lagu garto waaye qofka n markuu marsado n sunta mercuryga ama sunta oo ah, ku jirto hydroquinonka oo ku jirto daawooyinka la isku cadeeyo side effectga waxaa kamid ah qofkii maqaarkiisi ayaa daciifayo maxaa yeelay jirka qofka iscadeyska lagu sheegayo waa maqaarkii qofkii oo fiiqbayo markii qofkii n maqaarkiisa daciif ayuu noqonayaa qoraxda uma adkeysan karo n dabka cunto kariska uma adkeysan karo ama chemicalska kaleo guryaha lagu nadiifinayana uma adkeysan karo so marka taas n qofkii guriga inuu ku jiro ayuu raboonayaa tan taas kasii dheer uu qofka jirada kale oo symptomska ama ah, calaamadaha lagu garta ee tahay qofka inuu uu chemicalka jirkiisa galayo qofka waxaa ku dhici karo depression ama n n qalbigiisa wuu murugoonayaa waa waxyaabaha lagu garto inuu qofkaasi mercury jirkiisa ku jiro marka n iyo waxaa dhici karo markii qofkii markasta faraxsin ma lahaanayo n marka soomaaliya oo kalena way adag tahay in qofka maaragtay heerkaas oo kale calaamadahaas la ogaado maxaa yeelay n xagga maaragtay dhakhtarka iyo iyo iyo maaragtay clinicska iyo soomaaliya ma lahan n n daawooyin aad ama ama qalab aad advance oo lagu ogaado waxaas qofka inuu expose ku yeelanayo marka waa runtaa n marka waxa taas lagu daaweyn karo waxaa waaya inuu qofka joojiyo marka qofku isku arka calaamadahaasee waaba inuu iska joojiyo haddii kale wuu kasii dareysaa waan gartay e inkastoo cilmi baadhistiinu saad xustay ay soomaalida keliya ku koobnayd ma jiraan jaaliyado kale oo eh, qiyaastii ka soo jeeda qaaradda africa ama meelo kaleba oo iyaguna eh, dawadan isticmaala aan dhahday kiimikadan isticmaala ha aad iyo aad wadamada kale africa aad ayay u isticmaalaan n hadda w h o research ay ku sameysay waxaa jirta sanadkii hore nigeria seventy seven percent dadka nigeria ku nool in ay isticmaalaan ah, skin lightingka Een, labadaba nin iyo iyo iyo naagba inay isticmaalaan Ah, sida hadda tanzania research badan ayaa laga sameeyey tanzania dadkii runtii exposure badan ay ku heleen jirooyin dad waxaa la helay ah, develop gareeyay cancer skin cancer laga helay Ah, laga helay ah, sukrow laga helay ah, high blood pressure maxaa yeelay mercury ah, wuxuu keeni karaa eh, endocrine systemka ah, systemkeena ma aragtay insulinka regulate gareeyo hormonka endocrine systemkaas ayuu dhaawici karaa kadib qofkii sokor sokorow ayaa ku dhacaya marka tanzania j- o- already jir- jirooyinkaas oo badan ayaa laga helay sidoo kale eh, nairobi ah, em, kenya dadka aad ayuu isticmaala marka afrikada kale aad ayaa looga isticmaalaa waan gartay waxaa jira warar sheegaya in soomaaliya eh, dumarka oo dhammi inayna wada awoodeynin iibsiga eh, kiimikadan Mhm.
taasina ay ku keento in ay dad kale ay ka raadsadaan eh, kaalmo marmarna ay dhacdo in gabdhaha gaar ahaan kuwa da-da yar in laga faa'iidaysto Eh, intii aad ku jirtay eh, hawshan wax arrinta aad ka maqashay miyuu jiraa maya arintaas ma aana maqlin inta kaliya aan maqlay waxaa waaye in ma aragtay marketka soomaaliya suuqa soomaaliya aada loogu gado dadka aada ay u isticmaalaan laakiin ah, dhinacaas dheeraadka ah weli ma maqlin ah, teeda kalena waxaan weli aan aan waxaan ku maqlin a- aniga soomaaliya weli ma tegin insha allah waan tegi doonaa dad oo tago ama ku nool oo baaris ku sameeyana ma jiro oo dabagalo oo waxaanaysan soo ogaada ma jiro so sidaas aawadeed ah, ma ogaan karay haddii aan cilmi baaris lagu sameynin wixii aanan meel ka aqrinin waan gartay Eh, waxaan eh, jeclay inaan ku mahad celiyo adiga iyo dhegeystayaasha v o a ee nagala soo xiriiray meelo kala duwan oo caalamka aad baad u mahadsantahay amiira aada umahadsan tahay maxamed waa tahay barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijka waa go-aankaaga ayaanu weli ku guda jirnaaya haatanna waxa aad kusoo dhowaataan qaybtii dhallinyarada iyo su-aalihii maxaa maankaaga ama maskaxdaada ka guuxaya
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan la yidhaahdaa cabdiweli sayid xaaji axmed waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaan ahay arday ka qalin jebiyey jaamacadda east africa gaar ahaan kuliya shariica walqaanuun haddaan barnaamijka usoo noqdo markii la eego horumarka iyo waxyaabaha jira oo xaqiiqda taabanaya waxyaabo badan baa maskaxdayda ka guuxaya xagga soomaaliya markaan ka eego waxaa maskaxdayda ka guuxaya khilaafkan hadda soo dhexgalay soomaalida dhexdeeda oo labada madaxood soomaalida ugu sarsareysay soo dhexgalay inuu u baahan yahay khilaaf u baahan in qaanuun ahaan lagu xaliyo ay tahay oo labada dhinac midkood awood qaanuuniya la siiyo hadday noqon noqoto ra-iisul wasaaraha iyo hadday noqoto madaxweynaha waxaan rajeynayaa inaan aakhir ama mustaqbalka noqon doono dadka soomaalida sharciyada iyo qawaaniinta ku haga oo ku hagaajiya oo kala dambayntooda qeyb weyn uga qaata waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciddii dhegeysanaysa iyo ciddii imaqlaysa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir isxaaq oo jooga magaalada baydhabo maskaxdeeda waxaa ka guuxayo ayadoo barwa- la barwaaqaysan yahay beledkana nabad uu noqday dadkana ay dowlad carfisanayaan waxaa kaloo maskaxdeeda ka guuxayo shacabkii baydhabo iyo goboladii saddexda ee maamulka koonfur galbeed oo bashbash iyo barwaaqo iyo dowladnimo magaaladooda ku damaashaadaya iyo xaflado isdaba jooga oo magaalada nooga socoto iyo farxad iyo guul usoo hoyatay dadka ku nool saddexda gobola maskaxdeeda ka guuxayso aada umahadsantihiin v o a
haatanna waa dhinacii kaalimaha suugaamaha suugaantan idhaahdo waa heestii tusma iyo fannaankii cawaalaadan
todobko dorooro arlada jiixu wada gaadhay geedugu taraare ee nimcadu tog weliba buuxdo tafiirtiisu leh khaamirooy kugu tilmaamaa
fannaankii cawaale aadan war dhowaan eh, aan idhaahde hadda naga soo gaadhay magaalada gaalkacya ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in weriye u shaqeeya idaacadda maxalliga daljir eh, lagu toogtay laguna dilay eh, halkaasi dilkan ayaa la sheegay in loo geystay weriye lagu magacaabo cabdirasaaq cali cabdi silfar oo toogasho ay ku dileen dabloy hubaysani ilaa iyo haatan ma cadda ciddii dilkaasi geysatay intaasna waxaa ku eg barnaamijkeygii mar kale nabadgelyo
tabagalaya kalgacal qoosha diriyaaye tabagalaya kalgacal qoosha diriyaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.